weliba gobolka banaadir likadaa furay tartanka horumaryowka hal-abuurka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee dhallinyarada gobolka banaadir taasoo lakawiinaya u maalmaha xuriyadda dalka oo kabaagan maalinta berye ee labaatilita juun weliba daafurka tartanka oo ay marta geeriday degmada wadajir ee gobolka banaadir ku qeyb galay degmooyinka ka tartamawniyoyiina wadajir dharkeenley ka hada garsbaale iyo dayniile iyoona dhallinyarada degmooyinka ka tartamaha ee gabeeye dhaanta heesiyo yaarokala ankoreen gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud yana daafuri tartanka waxaan halkan u joognaa waxay tahay tartankan oo aan ugu talagalnay maalmaha xurriyadda in lagu weyneeyo dhallinyarada aqoonta leh kartida leh hal abuurka ah ayagana inay soo bandhigaan taalantigooda amba hibada ilaahay siiy inay soo bandhigaan laguna tartamo tartankaas marka maanta martigeliya oo runaantii aan ugu mahad celinayno gudoomiyaha degmada wadajir iyo tiimkiisa oo runaantii noo martigeliyeen qaybta galbeed waxaan rajahaynaa degmooyinka afarta qayb ayaan u kala qaadnay berri waxaa martigeli doonto degmada kaaraan maalinta ku xigtana waxaa martigelinayso degmada cabdicasiis iyo degmada waaberi afartaas degmo ayaan doorannay waxaana u doorannay inay afarta qayb ee runaantii space central ay u yihiin waxaan rajaynaya insha allah tacaala dhallinyaradii halkaan wada imaaday waxay soo bandhigeen ciyaar qurux badan waxay soo bandhigeen gabayo waxay soo bandhigeen ciyaaro intaba waxaad ogaataan guddiga abwaanada golaha abwaanada soomaaliyeed oo aan ugu mahad celiyayno guddoomiyahooda oo noo soo diray saddex xubnood ayaa qiimayn doono qiimaynta ay soo saaraan ayaga ayaa natiijada ku dhawaaqi doono sidoo kale gudoomiyaha dhallinyarada degmada wadajir yunis alayan dhinishay ku hadali sidaa arkaysaan dhallinyarada gobolka banaadir waxay ku leeyihiin kaalin weyn sanad walbana waxay qabtaan waxqabad muuqda sidaas darteed sanadkan si aan uga qayb qaadano sanadada hore si ka duwan markii guddiga golaha shuurada ee dhallinyarada gobolka banaadir ee shireen waxay go'aamiyeen sanadkan in la soo saaro dhallinyarada hal abuurka leh oo uga qayb qaadan karto lix labaatanka juun iyo kowda luulyo gabagabadii gudoomiyaha degmada wadajir axmed yaana ku hadali daafurka tartanka oo iyo marta gilyaasi degmada wadajir ee gobolka banaadir aad iyo aadaan muxuu ahaa u dhiirigelinaynaa ugu faraxsannahay in dhallinyarada loo abuuro meel ay kusoo bandhigi karaan hibadooda iyo talantigooda waan uga mahad celinaynaa dhallinyarada heer gobol iyo heer degmaba muxuu ahay dhiirigelintaas ay dhallinyarada u haayaan waxaan leenahay annaguna ka wada jir a-aan ihil iyo hoo waa idin garab taagana